wargeyska the national interest ee ka soo baxa dalkaasi maraykanka ayaa daabacay maqaal dheer uu kaga warramayo sida siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka uu guuldareysatay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo ka mid ah kooxaha ugu xoogan ee ka dagaalama qaaradda afrika wargeyska ayaa soo qaatay muuqaal uu iska soo duubay bishii nofembar hogaamiyaha dagaalmayaasha al-shabaab oo warar hore ay sheegayeen inuu dhintay balse muuqaalkiisa ka turjumayay awoodda kooxda in ay weli baaqi sii tahay kadib muuqaalkaas al-shabaab ayaa qaaday weeraro dhowr ah oo qaarkood ka dhacay qeybo ka mid ah dhulka somalilan oo aanan inta badan looga barin in al-shabaab ay weeraro ka geystaan siyaasiyiinta qaar oo wargeysku waraystay ayaa leh al-shabaab waxa ay si daahfuran canshuur kaga qaadaan ganacsatada keliyana ma ahan inay canshuuraan ganacsatada leh xarumaha sida gaarkaa loo leeyahay ee xitaa waxay canshuur ka qaadaan xubno ka mid ah dowladda soomaaliya dhibaatada sii baahaysa keli ah ma ahan musuq maasuq ee waa in aysan jirin siyaasad wax hagta ayuu yidhi donald yomoto ah safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya maqaalka wargeeska ayaa aad u dhaliilay istraatiijiyadda ay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ku wajahayso la dagaalanka al-shabaab oo ama dagaalka al-shabaab oo sii baahaya khubarada maqaalkan qoray ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka ah uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay xoogga saartay la dagaalanka mucaaradka halkii awoodeeda iskugu geyn lahayd la dagaalanka al-shabaab markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa dib uga furtay safaaraddeeda soomaaliya waxa ayna ahayd in ay xoogga saarto la dagaalanka al-shabaab balse siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka oo aada u liidata ayaa keentay inay sii kordhaan weerarada al-shabaab ayaa lagu yiri maqaalka wargeeska oo aada u dheeraa